wasaaradda caafimaadka puntland ayaa laba boqol soddon iyo saddex xarumood oo caafimaad u kala dirtay dawooyin loogu talagalay in wax looga qabto baahiyaha caafimaad ee bulshada deegaanada puntland wasiirka caafimaadka puntland siciid jaamac qorsheel ayaa gadiid wada dawooyin caafimaad oo kala duwan u kala diray gobolada si bulshada loo gaarsiiyo daawadan oo qeyb ka ah mashruuca marwe caafimaad madaxa qeybta dawada ee mashruuca marwe caafimaad maxamed cabdi xirsi ayaa ka warbixiyey daawadan loo qeybiye dhammaan deegaanada puntland
wasiir ama agaasime sidaa ogtay mashruucahan waa mashruucii aynu ka shaqayna wasaaraddu gacanta ku haysay waana marwo caafimaad oo la shaqeeya primary health careka dowladda puntland maantana waxaan u imadlannahay oo ay ahayd inaanu qabanno dawooyinkii u baxayay gobolada dhammaan dowladda puntland ay ka kooban tahay goboladaasoo degmo iyo degmo iyo tuulaba ah marka dawadiisii baan maanta u joognaa halka kane inaanu qaybinno wasiirka caafimaadka puntland siciid jaamac qorsheel ayaa bogaadiyey in dawooyin loo diro laba boqol soddon iyo saddex xarumood oo caafimaad uu ku kala yaala deegaanada puntland waxaana uu sheegay inay qayb ka tahay horumarinta caafimaadka puntland
runtii waa hadiyo joor in laisxasuusiyaa fiican waxa dalka loo hayo shaqada loo hayo oo waxa dalka loo hayana waa wax dadka shacabka la raba in la gaarsiiya meela joogaan barnaamijkanu waa barnaamij runtii aad iyo aad u qiimo badan oo runtii marwo caafimaadaan aad iyo aad aad baan u dhiirigeliya sababtoo ah waa meelaha aan cusbitaaladii ka jirin ama xarumaha caafimaadka kaleeto gabdhahaasi garabkoodii ku qaataan xaafadahooday ku hayaan qof walba ilaa iyo xaafadda uu degan yahay oo tuuladaas ayuu daboolaa marka barnaamijkan waxa uu kaga duwan yahay waa puntland oo iska dhan meel kastaba saakay u kala baxayaan intaa arkaysaanoo sagaalka gobol iyo degmooyinkao dhan mashruuca marwo caafimaad ayaa waxaa ka howlgala ku dhowaada laba boqol soddon iyo kow dhakhtar oo haween ah kuwaasoo ka howlgala deegaanada miyiga ah ee aadka uga fog magaalooyinka si ay wax uga qabtaan dhibaatooyinka caafimaad ee ka jira deegaanada ay ka howlgalaan taasoo maanta la gaarsiiyey dawooyinkii ay u baahnaayeen